kulankan ayaa looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa fududeynta isku socodka suuqyada dhageysiga caqabadaha haysta ganacsatada iyo sidii loo xalin karo hagaajinta bustooyinka iyo sidii loo hirgelin lahaa inta loogala dhexmariyo suuqyada degmada guriceel gudoomiyaha degmada guriceel ayaa faahfaahin ka bixiyay waxyaalaha kulanka looga hadlay guri kasta oo guriceel ku yaalla inuu sharciyad helo wadooyinkiina shaqeeyaan waxa ugu ballaaran ama mashruuca ugu ballaaran oo inaan hirgelinno aan qaadanay ay ahayd labadii sano u dambeysay aanan ka shaqaynayni waana ka soo shaqaynay hal maalin kuma qabsoomi karin sanadaanka soo wadnay soo wadnay waa soo gabagabaynay hadda sharciyadeena waa taallaa oo qof walba u baahana maanta waxuu qaadan karaa sabar loogiisa wadooyinkii guriga markii sabar looga la siinaayo systemkay ku jirtaa inta wadada iyo inta guriga oo systemka kuu caddaynaya intaasuba waxay tahay waxa ugu muhiimsan oo mashruucaa noo hirgalay ayadiina waxaan rabnaa dhammaystirkeedii inaa nagala shaqaysaan oo sidii wadooyinkii ku hirgeli lahaayeen oy magaaladaanu ku qurxoonaa lahayd horta inaan iska kaashanaan u baahana waxaan rabnaa hadda inaan hirgelinno laba shay caqabadaha ku hoos jirana ganacsatadu waa ka hadashay labada shay waxay tahay waxaan rabnaa jidcadayaal wadooyin laamiga ka leexda inaan interloog saarno oon ballaarinno macnaha wadooyinkaas siay u noqdaan ganacsigii oo u ballaarto waxaan rabnaa laamiga inaan dhulka sharci darrada ee fiyaalaha laamiga saaran inaan jabin beddelkeen aan qurxinno oo qof walba oo ganacsataah oo fiyaalaha laamiga degan sida akhyaartuba u sheegtay inay hirgasho in horteeda la qurxiyo oo interloog la saaro intaas marka caqabadaha ka soo laabanaya maxay yihiin kow waxaa la yidhi horta laamigii intaan wax la jabin baabuuraa taalla musteejooyinkii waa waa laamiga dhexdiisii qof walba iimaanku geli maaya dheen ganacsatada haddousa laamiga soo arag subaxii uusan meesha yaroo laamiga haddousa saa ka imaanin ganacsiga kaleeto laamiga ka degsan iimaankuba kuma qababa qof sidee xal ugu helaa marka lambar one baabuurta baakinga iyo busteejooyinka laamiga dhexdiisa ah qodobkaas waa nood gareen waa in xal loo helaa lambar one waa sax waana noo qorshaysneed inaan busteejooyinka meelo u calaamayno busteejo hebel tusaale baabuurta ubaxaysa hadda ragaab tusaalihii soo qaatay dhowsamareeb iyo ceel dheer iyo deegaanadan waa inay beder two wixii ka sokeeya ay bayskoodu leh oo gaariga raba laamiga inu wax ka soo qaato intuu dukaanka tago wax ka soo qaadan kara soona laaban karo maanaha ama inta bajaaj lagu soo qaado meeshaas lagu keeni kara adeegii kuwa dhowsamareeb aadana meel lamid ah kuwa aada etoobiya iyo dhinacyadaas in shibrooyish oo kale base looga samayn karo macnaha in bustijooyinka xal loo helo oo laamiga baabuurta dhooban oo dabadu u wada furan tahay in la maareeyo taliyaha booliiska guriceel iyo nabad sugidda gudoomiyaha maxkamadda degmada gudoomiyaha degmada guriceel qaar ka mid a agaasimayaasha degmada iyo xubnaha guddiga joogtada ee golaha deegaanka ayaa kulanka wadatashiga goobjoogka ahaa